kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeena oo toddobaadkasta xilligan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda himilo barnaamijka haweenkeena waxaan kusoo qaadanaa muwaadiicaan isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed iisooyaalka mid ka mid ah haldoorada dumarkeenna si innaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan dhibaatadii guud aan dadweynaha la qabnay kale bilhiifta oo ahayd farmuuq haddaad ganacsi aadid oo ganacsi aad tiraad maanta noloshaad ku maaray dadka badankooda waa iska wada danyar oo loogu ogaado inaad tahay qof qaba xanuunka h i v ganacsigaaga meeshaa ku burburayo ama biyo iib shub ama shaax iibi ama hilib qalo dhibaato intee dhan ayay la kulmaan haweenka la nool xanuunka h i v idiska iyo sooyaalkeedii nololeed caasho cumar axmed oo ah maamo ka shaqaysa caafimaadka haweenka iyo ubadka tabinta iyo soo saaristu waa anigoo hanaa maxamed farsamadan waa ibraahim cali soo dhowaada dhegaystayaal iskusoo laabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa waraysi ku saabsan faquuqa ay la kulmaan haweenka la nool xanuunka h i v idiska balse markan sooyaalkeedii nololeed caasho cumar axmed oo ah maamo ka shaqaysa caafimaadka haweenka iyo ubadka taariikhdan waxaad ka heli kartaan buugga haldoorada haweenkeena uu qoray wariyo qoraa maxamed sheekh yuusuf baari caysho nuur aadan ayaa inoo eegaysa waxa ay ku dhalatay magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose jaamacadda lasebiyanse di roma itali ayay kaga diyaarisay bajilor caafimaadka aasaasiga master daweynta cudurada haweenka iyo dhalmada iyo b h d ay ku qaadatay cilmi baarista la xiriira hooyooyinka uurka leh dhiikarka xiriirka ka dhexeeya dadka madowda afrikaanka ah iyo cudurada kansarka horaadada ku dhaca doctoreesa caashe axmed ayaa ahayd gabadhii ugu horeysay oo afrikaan muslimad ah oo b h d da ka qaadata jaamacadda lasebiyanse di roma howlaheedii caafimaadka hooyada iyo dhalaanka dalka ayay dib ugu soo laabatay laba kun iyo lixdii magaalooyinka muqdisho hargeysa iyo burco ayay ka howlgalaysay waqti dheer si gooni ah ayay isugu hoosheen wax u qabashada caruurta aan qaaradda afrika waxba looga qaban karin oo ku dhasha xaalad ka duwan tan ina aadanka caadiga uu ku dhasho iyadoona ka hirgelisay mashruuc ka hortago ahaa kaneecada tuulada jambaluul oo afgooya u dhow muddo lix bilood ah kolkii uu dhammaaday mashruuca ma jirin wax caruur ah oo u geeriyooday cudurka duumada isticmaalka gacangashiga galofis kii horey loo isticmaali jiray ayay la dagaalantay kana qayb qaadatay dib u habeynta ururkii dhakhaatiirta soomaaliyeed dhanka kale caasho ayaa ku guulaysatay barnaamij ay ku tababartay qaar ka mid ah umuliso dhaqameedka ka shaqeeya miyiga oo laba boqol ahaa soona saartay buug umulinta iyo buug ka hadlaya cilada xanuunka isku furanka dumarka haatan waa agaasimaha isbitaalka martiini macalimad kuliyadda caafimaadka jaamacadda banaadir iyo la taliya caafimaadka qaramada midoobe kana howlgasha isbitaalka qaramada midoobe muqdisho una qaabilsan tahay qeybta haweenka abaalgudyadii ay heshay diseembar laba kun iyo sideedii waxa ay heshay abaalmarinta baramiyo dona del ano labada kun iyo sideedii internasonale italy iyo julaay laba kun saddex iyo tobankii oo ay ku guuleysatay abaalmarinta nabadda biis award oo ay bixiso jaamacadda sabensa ee dalka talyaaniga
hagaag markan aanu imaano falanqaynteenna kowda bisha diseembar sanad kasta tan iyo sanadkii kun sagaal boqol sideed iyo siddeetankii waa maalin caalami ah oo loogu dowgalay sare u qaadista wacyiga la xidhiira cudurka dilaaga ah ee aidiska kaas oo ku fidaya fayruska halista ah ee h i v ga maalinta caalamiga ee aidiska waa mid ka mid ah siddeed olole oo si rasmi ah ugu lug leh fayadhowrka guud ee caafimaadka adduunka kaasoo ay astaysay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ma jirto dawa si qayaxan loo dahrogay taas oo lagu baabi'in karo cudurkan waxaase jirta kuwa lagula tacaalo cudurka oo qofka ku saaciida inuu ku sugnaado marxalad deggan oo nafsi ah mid ka mida munaasabadaha lagu weyneynayo maalintan waxaa si wadajir ah u soo agaasimay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo guddiga ka hortagga xanuunka aidiska ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya naseexo faarax oo ka mid ahay haweenka la nool xanuunkan ayaan kala sheekaysanay dhibaatada ay dadka qaba xanuunkani kala kulmaan bulshada dhexdeeda iyo sida ay bulshada ka fiyow uga badqabi karaanba soo dhoweyn kadib waxa ay nooga warcelinaysaa waxaay maalinkan uga dhigan tahay dunida gaar ahaan dadka la nool xanuunkan maasha allah waa dhowaa baayo waa ku dhawaaray warbaahinta himilo maantao kale sidaa sheegtay hanaay waa maalin u astaysan xanuunkan h i v ids waxayna u taagan tahay maanta oo kale dunida uga dhigan tahay in dadkii lagu baraarujiyo inuu jiro xanuun laraada h i v ids sidoo kale waxay uga dhigan tahay in loo ogaado sanadkan halkuu xaal marayay meeqaa dhimatay meeqaa dugo qaadatay meeqaa isbaartay meeqaa ku baraarugsan jiritaanka xanuunkan marka waa maalin lagu kala qaato xawaashaas iyo iyo xogahaas adduunka horta saasay uga dhigan tahay maantaoo kale oo ah kowda december sanad walba maantaoo kale waxay uga dhigan tahay maalinta xaaladahaas ku sugan maalin lagu kalxo qaato maalin dadkii lagu baraarujinayo inuu jiro xanuunkan oo ka mid a xanuunada ilaahay keena mid ka mid ah balse dadkeenna soomaaliyeed macno badan lama laha ama qaar baabuu haysto turufo iyo brobagando lacag lagu qaato halka qaar kale ay u haystaan dadka uu ku dhacay xanuunkaasiba kuwa dambiilayaalo xagga alcaro uga timid waxaan sidaa u dhihi karaa annaga hadda ka dalad ahaan anigayga nasteexa waxaanu leenahay dalad la yidhaahdo soo central belief network oo macnaheedu tahay koonfurta iyo bartamaha dalladda dadka la nool xanuunkan h i v ids waa magaca dalladeenna waxaan dhisanahay saddex iyo toban sano saddex iyo tobankaa sano maalin kasta oo maanta oo kale oo ah munaasabadii wall ids day baa la dhaha maanta oo kale munaasabadii wall ids day maalintii lagu baraarujinayay jiritaanka xanuunkan dadka waanu hadlaynay tanii maalintii nala dhisay ilaa maanta maalin kasta oo noocan oo kalea oo ku jirta sanad walba haddana maana arag wax macnaa ama sabood ama taageeradii aanu mudnayn waxaan saa kuu leeyahay dalladda aan dhisanay baa waxay u taagan tahay laba arrimood mid waxay u taagan tahay inaan ku goobano xuquuqaha aan leenahay maadaama nahay muwaadiniin soomaaliyeed maadaama aan u baahnay sabood dowladeed iyo mid shaacabba in nala aqoonsado inaan nala faquuqin inaan helno taageerada iyo tamarta wixii dadkeeda ay ugu talagashay dowlad kasta inaan ku goobanno way u dhisan tahay dalladeennu waxay kaloo u dhisan tahay inaanaan dadkeennii kuga xadgudbin in xanuunkan ugu dhacay aanaan adbuu waad dhimatay maxaa kaagal wixii dhimanaya hadhinta aanaan u waxyeelayn ciddii waxaas ku kacdana aanu tilaabo sharcila ka qaadno ayay dalladeena u dhisan tahay marka waxaan u dhihi kara waxaan sababtaan u dhahaayo dalladda waxaad moodaa jiritaanka xanuunkan iyo maalintan loo asteeyey dadkeenu macno badan ma siiyaan ama haddii kale waxayba keenaan bacbaareen iyo inaan nahay kuwa ilaahay nacay oo soomaalidu macno badan uma sameeyaan waxaan u dhihi karaa waxa waaye saddex iyo tobankaa sanee dalladdu jirtay waanu qiilinaynay hadda waa badaali rabnaaba mana aragno wax sabood dowladeed iyo xataa maxaan ku dhaha dowlad keliya wax ma tarta dadkeenu indhogeed waxayba ku badbaadaayeen ganacsato iyo samafalayaal wax sabood soomaalinimo iyo islaamnimo iyo muslimnimoa oo naga soo gaara ma laha sidaasaan u dhihi karnaa dadkeenu macno uma laha laakiin annagu marna kama daalno inaan u noqono tusaale cad oo la taaban karo si ay u badbaadaan haddii doonaan waxyana tarin laakiin annagaa jecel ayaga badbaadadooda kuna wacyigelina inay isbaaraan inay anaga tusaale noo arkaan si ay u badbaadaan una ilaashadaan caafimaadka oo ah wax ilaahay bixiyo wixii ugu qaalisanaa xanuunkan soomaaliya dadka oo markaasi qaba maxay kala kulmaan bulshada wallaahi waxyeelooyinkaan kala kulanno ma yara waxaan dhihi karaa caruurta qaar waxbarashadooday ku waayaan waxaa arrin caama oo annaga iyo inta nagu dhadhowba ee isla ogna dhacdo cajiib oo ka dhex dhacday dadkeena h i v positiveka waxaa jirta ilmo ka mida ilmaheenna annaga iyo inta noo dhadhowba arrintaas way ogyihiin macna inta noo dhadhow waxaan ka wadaa sida dhakhaatiirta dawadana siisa wasaaradda caafimaadka qayb ka mid ah sida qaybtan h i v unitka ids commissionka iyo hay-adaha saboodka aan ka helno waa qiso ay ogyihiin waxaa jirta ilmo ka mida ilmaheenna oo aanu geenno waxbarasho dugsi qur-aan baan geenno weliba waxaa loo meegaaray in yar oo baloo yar baa loo meegaaray in yaroo oo ah waxaa la dhahay intaa yar fariiso ardayda lama ciyaari kartid qalinka ma qaadan kartid waa ilmo aan u geenin waxbarasho dugsiyadeed sababta oodaas loo geliyay waa maxay waxa weeyaan fayrus buu qabaa ilmahan yari iyaanu ilmaha kale ku tallaalin marka bal dhibaatadii bilhiif dhibaatadii guud aan dadweynaha la qabnay kale bilhiifta oo ahayd farmuuq haddaad ganacsi aadid oo ganacsi aad tiraad maanta noloshaad ku maaray dadka badankooda waa iska wada danyar oo loogu ogaado inaad tahay qof qaba xanuunka h i v ganacsigaaga meeshaa ku burburaya ama biyo iib shub ama shaax iibi ama hilib qalo ama waxyaabaha yare nolosha ay ku daboolaan dadkeena soomaaliyeed iska danta yar waxay doonaanba ha noqdaan shaqa haddaad u doonato biliif waxaan la qabnay awal dadkeena xooga leh ganacsi oo dhan inuu albaabada u laamayaan maalinta xogtaada la ogaado waxaaba taas nooga sii xanuun badan marka walaalo oo waxyeelaayo dadkeena kasoo gaarta jiritaanka xanuunkan iyo kudhicitaanka uu ku dhacay in caruurtoodii xataa ayna waxbarasho aadi karin iska daa waxbarasho xataa ciyaalka xaafadda lama ciyaarayaan caruurtaada markii la ogaado xaaladaada waana arrin dhibaato inteeda leeg waa dhibaato iska daa qof islaam inuu ku dhaqmee aanu gaalku xataa awoodo inuu qofka ku sameeyo qof asagiiba dhiban ilaahay xanuun u keenay xanuunkuus ahayn wax aragtada lagu qaadaayo haddaada wax tarayn meeshaad ammaan gelin lahayd in waxyeeladii waxyeelo loogu sii daro waa jahliga iyo dhibaatada soomaalida haysataa ee tacadigaas uu semberi noogu dhacaya annagana ilaahay baan se ugu samraynaa annaga waxaasoo dhan ugu dhacayan baan weli sii jecelnayn dadkeenu badbaadaan walaal bal maxaa hadda iska bedelay marka aragti ahaantaada sanadadii hore iyo sanadadan dambe markaad fiiriso isbedel nooceeya ayaa fikirkii iyo xitaa dawadiisii ah oo jirta is leedahay maasha allah wallaahi isbedel badan baa jirta tacadi kasta aan ugu dhacee horta annaga waxaanu saddex iyo tobankii sane aan jirnay u taagnay inaan dadkeen u noqono taba iyo tusaaleyn inaan afna kala hadalno oon wax uga sheegno aragtideennan aan uga dhigno tusaale cad inuu xanuunkii jiro dhulkiina u yimid taba iyo tusaaleyntii aan samaynaynay waxay keentay dad badan inay soo baxaan oo isbaaraan waxaa halkaa ka hirgishay saddexdii sagaashanaad ee hadda ay sheegaysay wasaaradda caafimaadka sagaashan iyo shanta koowaad oo ah dadku inay iswada baaraan isma wada baarin laakiin waxaan dhihi karaa tiradii ugu fiicneed sanadma sanad ka dambeysa ayaan gaaraynaa oo baaritaan iskood u yimaada halka aanu ka bilowna awal in aanu intaan afkeennu ku wacyigelinno aan idhahno war aniga wii helay walaal adigu isoobay baynu ka bilownay awal laakiin maanta waxay maraysaa ayadoon cidibo la hadlin labadii guur maagtaa kii dhiig shubaya iyo dhiig shubashubaaba waajib dhakhtarku inuu baaraaya waxyaabo badanoo filantiriya inay dadka ayagu ku dhiirdaan kii isyar garan waayaaba inuu intuu imaado goobaha lagu baara xanuunkan uu iska baaro waa faa'iidooyinka aan gaarnay waxaa kaloo jirtay dhakhtaradu sheegtay ama wasaaradda caafimaadku sheegtay sagaashan iyo shanta labaad inay tahay inay dadka laga helo oo dhan dawada qaataan ayadana maasha allah ayadana inteeda badan waxaan dhihi karaa guulo badan baa laga soo gaaray oo maalinkii la bilaabay dadkan iyo daryeelkooda iyo daawadan wadankeena ay timid iyo maanta lambarka lagu qaato waxaa tusaale fiican kaaga filnaan kara isbitaal banaadir laba kun iyo labiyo tobankii baa la dhisay maantana milyan qof baa ku xidhanoo dawadii qaataa intooda badan waxa weeyaan waa dad oo maaragtay dawadooda si nadiif oo qaataa sagaashan iyo shanta saddexaad waxaa waaye qofka daawada qaata inuu noqdo mid intactable oo macnaheedu tahay inaan dhiiggiisa haddii la baara xataa xanuunkii laga helin taasoo macnaheedu tahay inay dawadii shaqaysay oo qofka dawadii googoos ku noqonay si saxa u shaqaysay tan ugu muhiimsan aan u soo qaatay arrinkana waa taa qofku markuu noqdo intactable qof maaragtay dawadiisu ay si saxa u shaqayso waxaa imaanaysa in haddii la yidhahdo saddex maanta maba qabo xanuunka haddaan dhool lay baaro in haddii lay baaro aan layga helin xanuunkii taas macnaheedu maa inuu iga baxay ee markay dawadii si fiican u shaqayso awalba dhiigguu ku dhacaya xanuunkana dhiiggii ma dhex marayo hal xabo oo dhuuxa meel looga xiray bay noqonaysaa markaas waxay dhalaysaa faa'iidada hooyadu inay dhashay ilmo caafimaad qaba waana sababta anuu nasteexaa toddobiyo toban sano qaba xanuunka ilaahay ii siiyey laba cunug oo wada caafimaad qaba halka aan ku dhalanay ay tahay isbitaal banaadir weliba waxaan dhihi karaa waxaana hooyadii ugu horreysay oo ku guulaysatay barnaamij la yidhahdo b m t c t waa maxay waa badbaadada hooyada ilmaha lagu kala badbaadinaya inuu ilmuhu qaadin xanuunkan waxaana lagu heli karaa arrintaas kow hooyadii oo dawadii si saxa u qaadata laba broses dhakhtareed oo la maraayo sida inaan isku maqas lagu jarin in ilmaha sharoobo loo bilaabo markuu dhasho in lix bilood naaska hooyada haddii la siinayo aan biyihii caano loogu darin haddii caano la siinayn aan naas iyo biyo loogu darin taasoo natiijada kasoo baxaysa ay tahay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ilmo caafimaad qaba waayahay haddaba waxaa laga yaaba nasteexa in haween kale ama hooyooyin kale ay xanuunkan aysan ka warqabin bal hooyooyin badan ayna dhegaysanaya maxaad dhihi lahayd hooyooyinkaasi si markaa hooyo badqabta iyo ubadkeeda badqaba loo helo waxaan dhihi lahaa hooyo dhallinyaro walaa qof kasta oo xoog loo qaangaaro soomaaliyeed iyo saqiirba horta walaalayaal baaritaanku waa bilaasha dhammaantiin iswada baara waxay ka faa'iida tahay in dhammaanta aynu iswada baarno kow qofku markuu isbaaro wuxuu ogaanayaa laba arrimood mid ama inuu yahay qof caafimaad qaba ama inuu yahay qof bukaana hadduu ogaado caafimaad qabkiisa walaalayaal wax ilaahay bixiyay caafimaadkaaga ugu qaalisan ee caafimaadkaaga ilaashaan ku tarin lahaa hadduu ogaado inuu bositive yahayna ogow haddaad ogaatabaan leeya walaal inaad bositive noqotay maadan khasaarin waayo adoo xoog leh haddii lagaa helo xanuunkiioo kugu cusub waxaad helaysaa daawo waa aniga kule anoo nasteexaa toddobiyo toban sano qaba xanuunka iyo walaalahay kaloo joogo dhowr iyo labaatan sano qaba waxaa ilaahay nugu horta ilaahay cimrigiisaa loo dhintaa cimrigii alla ku siiyey intii u leeg kaama dhaafays cidna wax kuguma dari karto cidna kaama dhimi karto laakiin cimrigaas inaad qurux ku gaartid waxaa sababi kara adoo ciyow jirkaaga baara markaa ciyow haddaa ogaato xanuunka inuu kugu dhacay qaato daawo kaalmaatiya waa bilaash weliba waxaaban dheernahay annagu dadka daawadeena keliya bilaash maana ayuu caafimaad wixii aan u baahano xataa jikin guud baaritaan guud haddaan u baahno waa bilaash dhalma haddaan u baahno waa bilaash malaariya maanta haddii laga helo dhakhtarkayga dawadeedu taallaa waa bilaash marka waxay faa'iido ka tahay qofku markuu isbaaro hadduu bositive noqdo oo ciyoow inuu dawadii qaato markuu dawadii qaatana siiba hooyooyinka waxay faa'iido ka sii tahay inaad dhalayso ilmo caafimaad qaba oo maxay faa'iido ku tahay ilmo caafimaad qaba waxay faa'iidada ugu weyna ku jirto waxa waaye maanta haddaan dhinto aniga ilmahay kama warwar qaba inay bulshada culeys ku noqdaan in la dhaho islaantii dhimatay laba bukaanay ka tagtay yaa haynaaya walaalku yiraahda iga leexi walaashay tiraada iga leexi ayeydii ay tiraada maya aniga iyo sooma kale qurux badna ilmo caafimaad qaba oo ilmihii lagu dhex darsan karo hooyo hayn karto aboobo hayn kara abti hayn karo si ay taasi u dhacdo aayaha ilmihiina dartiin ama aayaha babulationkeena iyo ummadeenna haraysa darteed ama aayaha nafsadaada daryeelkeeda darteed isu baaraan dhihi lahaa dhammaan ummadda soomaaliyeed khaasatan hooyooyinka waxaan dhihi lahaa walaalayaal aayaha nafsadiina adinkoo u danaynaya ama aayaha ubadkiina berri haddaad tagtaan si aysa bulshada culeys ugu noqon ama aayaha babulationka iyo ummadda soomaaliyeed ee hari doonta si aysan bukaan adigiina aad bukaannimo ku tagto bukaanna aada uga teginin isbaara walaalayaal ogaadana isbaaritaanku faa'iidooyinku idiin leeya mar kale idinkugu celinayaa haddaad noqoto qof caafimaad qabana waad faa'iiday haddaa adoo xoog leh aad noqoto qof bositif oo xanuunkii ku dhacay horta ilaahay baa cudur iyo caafimaadba keena iyana ogaada miyna khasaarin waad faa'iideen waayo waxaa taa la daawo tayo badan qaaliya bilaasha daawadeenoo keliya weliba bilaash maa wax kasta oo bukaanka h i v qabo xanuunama laga soo helo waxa waaye wixii dawadooda la heli karo waa dhakhtarku la raadin karaya malaariya ugu yaro maanta haddii laga helo isbitaalkan daawada ka qaatay banaadir baan tegayaa anoo fursaddan ka faa'iidaysanayana waxaan rabaa inaan dhaho laba arrimood midda koowaad waxaa waaye waxaanu leenahay dallad ay ku midaysayiin dadka xanuunka la nool dalladaasi magac iyo dad ahaan unbay u jirtaa maana wax dhaqaal iyo sabood aan haysanno ma jirto waxaa waaye dalladanna waxaa iska leh dad ka mid ah mujtamaca soomaaliyeed waxaan farriintan u gudbinaya waa madaxda dalka dalladan waxaa ku midaysan oo iska leh waa mujtamaca soomaaliyeed khaasatan kuwooda nugul kuwii ugu sii nuglaa maantoo kale sanado badan maantoo kale maalin walba waanu soo istaagayna waana hadlaynay intaasna waxaan gudbinayna fariimo marka madaxda dowladeeda waxaan rabaa inaan dhaho oo ugu weynaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare iyo xataa gobratooraha gobolka banaadir war intaasaanu qaylinayna oo aan fariimo soo dirayna madaxdeena sharafta leh waxaan walaalayaal si naxariis leh inkaga codsanaynaa inaad si naxariis la fariimeenna hoos ugu fiirisaan oo aada noo soo jawaabtaan jawaabaan ku faraxno maadaamaan ka mid nahay ummadda iyo shacabka aada madaxdooda tihiin taas waa fariinta koowaad ee aan dowladdeeda uga codsanayo taageero iyo sabood la taaban karo oo deg deg inay ummaddayda ay ay u soo lahaadaan insha allah midda labaad ee aadka igu muhiimka aan rabo dadkayga inaan ka jacayltiro waxa weeyaan anoo tixi raacaya hadalkayga hore ah wurwalaal isbaara dhammaantiin waxaa lagu baaraa muqdisho laba goobood labadaa gooboodna waa laba isbitaal dowladeed oo dowladdu fanka siiso waa martiini iyo banaadir laakiin banaadir waxaa ku dhacay cambaareyntii annagana lagu hayay ayaa isbitaalkeenana lagula duldhacay dadka qaar hadda annaga ka bositif ahaan dadkeena bositifka ah majority ummaddaan isbarano waxaan ku qancinaa kaaleya isbaara waxaan hadalkan markaa hadda aan ku xasuustay aan rabaa inaan uga faa'iidaysto dadka markaan dhahna kaale isbaara aan dhahana nageey adinku meel lagu baara aan dhahna kaale iyo banaadir jawaabta inta badan ugu soo noqoto waxaa waaye banaadir amaaba xanuunka lagu fidayaa war haddaan dadkeena xanuun ku daaranayno maalin walba wejigeena intaan fiiqnay in maanaan dhahanin annagaa la nool h i v ids qof islaanana kama suurtoogdo inuu qof xanuunka uu ku daarto bisabab maala yacni dan la-aan ma sheegin mid waashay oo sababku kalifaysa waalidaas ay tahay ama mid kale oo shaydaan qaaday oo xabsina iyo wax dadka ugu gudbaya laakiin qof miyir qaba oo ilaahay iimaansiiyo islaama ma umalaynaya qof walaalkiisa islaama inuu si sahlan uu xanuun ugu gudbinayo marka waxaan rabaa inaan dhaho isbitaalka cambaarta walaalayaal ka qaada soomaalidu malaawaalka sheekooyinka la yidhaahdo waa ku badan yihiin isbitaalkan waxbaa lagu dabiibaa ee wax laguma dilo waxna laguma dureeyo dureyn waxaa la dhaha macni wax laguma gudbiyo marka waxaan rabaa inaan dhaho walaalayaal iswada baara kii guursanayo isbaar kii soo koroo habeen meel qadan ka dhaco isbaar hooyadii xoogaa isgaran weysaa isbaar insha allah intaa in ka ballaarsan iyo barnaamijyo ka badan na waxaabad ka heli kartaan fariimaha gaagaaban ee looga hadla xanuunkan iyo calaamadaha lagu garto bal waxyaabaha qaar amaba qaabka markaas loo kala qaado bal haddii intii adiga ogaalkaaga ah qaabka uu ku gudbo waa sidee su-aal fiican haddii ogaan lahayeen dadkeennu qaabka horta su-aalahan ka hadlo ama su-aalahan jeclayn la weydi kuwa ugu jeclaa tan oo kale dadkeennu haddii ogaan lahayeen habka uu ku fido xanuunkan faquuq badanba dadkooda kuma sameeyaan waayo dadkeennu ma aha xaasidiin waxaa faquuqa ka keenaya aniga waxay la tahay cabsi ay caafimaadkooda u baqayaan laakiin caafimaadkooda ha u baqaane waraabii caruur waa loo kala warma maqli jirta wax aanay aqoonu lahayn ayay baqdeen ka qaadeen waxaad aqoon haddaada ka baqdiin waxa waaye wax badanoo qaldanaa kaa dhacaya xanuunku wuxuu ku gudbaa waa laba arrinoo keliya waa dhiig iyo dheecaanoo isku duuban dhiig iyo dheecaan dareero qofkaa ka yimaaday hal aan ka dhigno dhiig iyo dheecaan iyo hooyada ilmaha uurkeeda ku jira u gudbinaysa wax jira qofkaa jirkiisa qofkan kalena jira iyo hooyada oo ilmaha caloosha ku jira u gudbin karta labadaa hore waa garad soo maaha wax qofkan jirkiisa dhiig ka keena ama dheecaan qofkan kalena gaara dhiig iyo dheecaan labadan qof kala gaaray dheecaanka bay galmada ku jirtaa dheecaanka haddaad galmo ina u aqoonina galmaba aan dhahno oo ah boqolkiiba sagaashan waxa uu ku gudbo xanuunkan waxaa soo sadexay hooyada oo u gudbin karta ilmaha uurka ku jira arinkaa hooyada marka hooyadu haddii ay tahay hooyo dawada qaadata una qaadata si sax ah xilligeeda dhalmadana ku xirnaata dhakhtarka oo qaadata talooyinkiisa oo ah barnaamij lagu kala badbaadiyo hooyadaas iyo ilmaha ay dhali doonto la b m t c t haddaanayn hoo hadday noqoto hooyo saas u dadaalaysa ilmaheedu waa hubaal wax u qaadaya ma laha tan dhiiggiiyo dheecaanka kuu soo haray waa sababtan u leh dadkayga hadday ogyihiin faquuq badanba ma sameeyeen haddiiba xanuunka uu ku gudbiyo dhiigya dheecaan hooyo iyo gabadheed ma dhiigya dheecaan baa kala dhex mari kara hadday dhacdana dheecaan dhiig waa wax jaray hooyo jara soo maha waa wax la kontarooli karo ilmo iyo ilmo kale oo meeshaas bacaadkaa ku dheeldheelay dhiigya dheecaan ayagana sugsoo kala gaaro macnihii waa wax aada u kontarooli waa wax qofkaaga inaa ku wadan karto ilaalinna kartaan adiga iyo qofkaaga soo maha marka waxa sidaas u kooban waxa uu ku gudbaa xanuunkan nasteexa aadaad u mahadsan tahay in badan talooyinkaaga waxaad raacisaba ee weydiimiha aan ku weydiiyey adiga oo fursadan ka faa'iidaysanaya fariinta aad gudbinayso walaal fariinta maanta aan gudbinaayo waxaan soo qaadana halkudhigeeni maanta oo ahaa qof kastoo iska baar xanuunka kuna qanci saddex ka mida saaxiibadaha inay iska baaraan xanuunka marka saddexda ilaa umay noqoto gabadhaa taqaaniya laba caruuray dhashay ilaa caruurii ciroolaba ku dhacaa xanuunkan waa xanuun ku dhici kara saqiir iyo kabiir marka fariinta aan kaga faa'iidaysanayo ee aan ku gabagabaynayo walaalahayga soomaaliyeed uga tagayo waxaa waaye halkudhigeeni maanta oo ah walaal iska baar h i v ids weliba keligaa ha isku ekaysiina ka baar saddex ka mid a asxaabtaada ilowmay noqoto hooyo iyo laba caruuray dhashay aaday u mahadsan tahay nasteexa faarax oo inoogu marti ahayd barnaamijka intaas ayaanu kusoo afmeerayaa intaan ku kulmi doona barnaamijkan kiisa xiga haddii uu rabaqadaro sidaasiyo ammaano allah